ishaaciya cutubka lixaad sannaddii boqor cusiya dhintay ayaan arkay rabbiga oo ku fadhiya carshi sare oo dheer oo faraqii dharkiisa ayaa macbudkii buuxiyey oo meel isaga ka sarraysana waxaa taagnaa seraafiim oo midkood kastaba wuxuu lahaa lix baal laba wejigiisuu ku daday labana cagihiisuu ku daday labana wuu ku duulay oo midba wuxuu u qaylinaya midka kale oo waxay lahaayeen quduus quduus quduus waxaa ah rabbiga ciidamada oo dhulka oo dhanna waxaa ka buuxa ammaantiisa oo asaaska iridda ayaa la gariiray kii qayliyey codkiisii oo gurigiina waxaa ka buuxsamay qiiq markaasaan idhi anaa hoogay waayo waan lumay maxaa yeelay waxaan ahay nin aan bishimihiisu daahirsanayn oo weliba waxaan dhex degganahay dad aan bushimahoodu daahirsanayn waayo indhahaygu waxay arkeen boqorka ah rabbiga ciidamada markaasaa seraafiimtii midkood xaggayga u soo duulay isagoo gacanta ku sida dhuxul nool oo uu birqab kaga soo qaaday meeshii allabariga oo intuu dhuxushiis afkayga taabsiiyey ayuu igu yidhi bal eeg tanu waxay taabatay bishimahaaga oo xumaantaadii waa lagaa qaaday oo dembigaagiina waa lagaa kafaaraguday oo weliba waxaan maqlay codkii rabbiga oo leh yaan diraa yaase noo tagaya markaasaan idhi waa ikane aniga idir oo wuxuu igu yidhi tag oo dadkan waxaad ku tidhaahdaa wax sii maqla mana garan doontaan oo wax sii arka idilmana dhaadhici doonto dadkan qalbigooda ka dhig mid qallafsan dhagahoodana kuwa dhib wax ku maqla indhahoodana kuwa xidhan si aanay indhaha wax uga arkin oo aanay dhagaha wax ugu maqlin oo aanay qalbiga wax ugu garan oo aanay u soo noqon oo aanay u bogsoon markaasaan idhi sayidow waa ilaa goorma oo isna wuxuu iigu jawaabay waa ilaa magaalooyinku baaba'aan oo wax deggan laga waayo oo guryahuna ay noqdaan cidla oo dalkuna uu dhammaantiis wada baaba'o oo rabbigu dadka ka fogeeyo oo ay dhulka ku bataan meelo badan oo laga tegay oo haddii dhexdiisa toban meelood meel ku hadho way baabi'i doontaa oo sida geedo marka la gooyo jiriddu uu u haro ayaa farcanka quduuska ahu dadka jirid u yahay